dhismo garoonka banooniga lugta degmada boosaaso oo dareertay muddo lama saniyo ku dhowaad ayaa waliba usaahada angmuuqdeeg oo ka dhow dhismooshay meel gebagebe oo ciidan fayla iyoona qaybo muhiimayo ku qaadeen mas-uuliyiinta maamulka puntland gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada ciyaaro maadaama ay muhiimata in dhalinyarada lagu garabsiro ama walyaabaiyo muhiimkan aragayaan sida arrimo sboortiska waliba garoonku sumartageliya doonee guuxooyin shal duwan ee ku dhisan degmada iyo weliba degmooyinka kale maamulka puntland haddii dhowaan la wada dhamaystira anto ku dhiman dhismooshii weliba qalabkii lanku targalay gudoomiyaha dhalinyarada ciyaaro puntland muuse wood yoweyba usaamar isla hadal ay warbaahinta sharaxaad kubiyeysada markaas aan dareeran dhismo garoonka iyo wakhtiga la dhammaystiro doono usoona bulshadan ka baagay in lagu qeybgada dhammaystirka dhismo garoonka kubadda cagta magaalada boosaaso meel fiican buu marayaa marxalado badanna waa uu soo maray haddana wuxuu marayaa wejiga uu dameeyo saa aragtaanba waxaa socda naqshadayntii iyo qalabayntii qolalka ciyaartooyda iyo qolalka garsoorka boqolkiiba garoonka uu soo dhammaaday insha allahu tacaalana dhowaan waxaa bilaaban doona fildigii ama roogii cagaarna injineeradii waan sugaynaa insha allah bishaan gudaheed haddii lahayn marka runtii garoon tacab badan la geliyey qarash badan lagu bixiyey juhdi badan lagu bixiyey sidoo kalena laga bartay sidii garoomadii hore khaladaadka ka dhacayna sidii cashar looga barta aan ka ilaalina wax kastoo caqabad ku noqon kara marka garoonkan meel fiican buu marayaa insha allahu tacala waxaan jeclan lahay xagaaga dhexdiisa insha allah toddobaad ilaa lixaad inuu soo gabagabowdan haddii lahayn runtii qof kastana garoonkaani qof kastoo soomaaliyeed gaanaha reer puntlandna in boosaaso garoon hesho dambaa ugu jirtay wuxuu noqon doonaa runtii aan la xaqiri karin garoon heer caalamiya insha allah standardkiisana aan jecelnaha in fifan ay timaado qiimayso marka garoon runtii noociisa oo kalena soomaaliyana horay dee burburkii kadib lagama dhisin wax kastoo garoon lahaana wuu dhammaystiran yahay insha allah wuxuu noqon doonaa garoon runtii lagu soo hirto garoon runtii ciyaartooyda gobolkan ku nool guud ahaan iyo puntlandba runtii ay ku hagan bixi doonaan haddii lahay runtii aan isleeyahay waa kii ku habboonaa buu ahaa saa la socotaan dowladda iyo ciidankeenu waxay ku jiraan dagaal lagula jiro argagixis caalamiya marka fikirkana runtii marka horeba dhallinyarada gobolku ka yimi madaxweynahana runtii xaflad dhallinyarada uu la qaatay oo dhallinyarada ku nool lahaa baan soo bandhignay in magaca loo bixiyo marka runtii magac ku habboon magac dhallinyaradii runtii ilaa hadeer buuraha saaran oo dagaalamaysa si dadkan xornimo u heli lahaayeen amni u heli lahaayeen nabad u heli lahaayeen u shaqaynaysa in dhallinyaradii dhimatay guud ahaan hal qof magaciisa in loo bixiyo micno badan samaymayso laakiin magaca guud iyaga ka wada dhexeeya kuwii ku dhaawacmay iyo kuwii ku dhintaba magaca shahadada loo bixiyey fikirkaana madaxweynaha runtii anagaa usoo gudbinay madaxweynaha runtii waxaan uga mahadcelinaynaa siduu dhallinyarada mar kasta u garab taagan yahay oo runtii inaan fikradahan keenno iyo halabuuradaha dhallinyaradu keenayaan ula qaatana runtii waa arrin bogaadi mudan madaxweynaha ugu mahadcelinayna marka magaca shahadada saasuu ka yimi dad badan baa waxay jeclaan in magacyo kale loo bixiyo magacyo hore u lahaa iyo kuwo dambe iyo kuwo laakiin waxaasoo dhan waxa ka muhiimsan in magac runtii u qalma garoonka runtii uu helay madaxweynuhuna uu ku dhawaaqaysaa la socotaan si rasmiya in garoonka shahaadada loo bixiyay marka magacaas saas ku yimi in lakaba badan jira annaguna waa badan jirna waana laka badiyey marka runtii waxyaalaha runtii muhimka nooca aan ku dadaalayno markasta ka maamul ahaan iyo dowladduba aan uga mahad celinaya wasiiraddana codaskeedana runtii aan gudbinayno aan is leeyahay ciidanka mudan male in boosaaso lagu waqti koobka gobolada puntland in boosaaso runtii ciyaarahaas martigelisana waxaan aaminsana inay wax fudud tahay sababtaa magaaladaani waa magaalo ganacsi magaalo ummadda soomaaliyed oo dhan ka dhexaysa magaalo ummadda soomaaliyeed oo dhan markii burburkii ee kusoo hiratay marka laba boqol oo qof oo gobolada ka kala imaanaysana noo fududa inaan martigelinno xataa insha allah tacala waxaan jecelnaha in koobkii guud ee gobolada soomaaliyaba haddii ay macquul tahayna aan martigelin doona haddii laahadno warshaayigu intaa keliya maahane waxaan rabnaa garoonkaani in uu runtii noqdo garoonka ay isugu yimaadaan qof kastoo dhalinyaraha kubadda cagta soomaaliyeed ciyaara hadduu qurbaha jooga duuli jooga ciyaaro langowad oo dhalinyarada ee labka martigeliyo kooxooyinka shir duwan way basheenayana isdhexgal bulsha